midnimada oo ay u taagan tahay midnimada horumarka difaaca iyo xoreynta puntland siiba gobolada s s b oo ah sool sanaag iyo bari oo ah sumadaasi in la xaqiijiyo deegaan ahaan in ay tahay maamulka puntland haddaba adigoo ah cabsalow afhayeenka ururka s s b waxaan cambaaraynayaa ugu horeyn duulaanka qaawan ee jabhadda exelent ee fadhigeeda iyo hargeysa ay kusoo qaaday deegaanada puntland siiba gobolka sanaag iyadoo hore xasano u joogay oo duulaha qaawan kusoo qaaday gobolka sool waxaad la moodaa maamulkan fadhigiisa iyo hargeysa inay xoqayaan nabaradii laga bogsaday ee dagaalada sokeeya marka waxa uu taagan yahay s s b la waa taa maamulkaas iyo duulaanka hadda uu kusoo qaaday deegaamada s s b la oo ka tirsan maamulka s puntland waaba cambaareyna haddana afhayeenkii ururka s s b marka laga yimaado cambaaraynta ma jira qorshe kaleeto s s b ay deegaanadaasi ugu talagaleen muddada arrintan ay socoto ama inay ciidanka garab istaagaan oo dhaqaale iyo wax ay ku taageerayaan ma jirta
s s b sideedaba xilligii la aasaasay waa xilliyadii dhibaatooyinka ugu badan ay ka jireen buuraha galgala maamulka fadhigiisiiyo hargeysa ee somaliland la magac baxayna ay soo tackuleynayeen shayaadiinta ku jirta buuraha galgala xilliyada ayaa la aasaasay iyada oo dhaawaca la qaadayey agoomaha daryeelkooda dawladdii hore wax badan ayaanu ka wada shaqaynaynay oo aanu iska kaashanaynay annagoo xiriir toosa la lahayn madaxweynihii hore cabdiweli maxamed cali gaas annagoo usoo bandhigaynay hadba wixii aanu awooddayadu tahay oo aanu qabanayno oo aanu ku taageerayno maamulka iyadoo aanu qaybna qaadnay oo aanu turkiga geynay qaybna aanu geynay muqdisho laguna soo daweeyey iyo daryeelkii agoonta marka dawladdii horena saasaanu uwada shaqeynaynay ilaa haddana waxaanu diyaar u nahay dawladda tan oo hadda cusub in iyana aanu la shaqayno waxaanu leenahay duulaan kasta oo lasoo qaado dawladihii hore way u toogahayn jireen laakiin hadda dawladda hadda jirta wax uga qorshaysan ma aragno haddaanu xidhiidho badan la samaynay haddii aad xasanow eegto hadda maamulkan hadda puntland ee cusub ilaa wasiirkii amnigu ilaa hadda kama uusan hadlin dhibaatada ka socoto maxay keenay ee gobolka sanaag ee duulaanka qaawan ay kusoo qaaday maamulka aslan fadhigiisa yahay hargeysa ilaa hadda kama hadal waxay noqonaysaa markaa puntland waa la wada dhistay shacabka puntland waxa ay mar walba diyaar u yihiin in ay dawladdooda taageeraan sida aan u samaynay ururkan iyo ururo kale oo jira oo aan hore ula shaqayn jiray dawladda tan waxaanu ka rabnaa in ay caddayso mawqifkeeda kaga aadan dhammaan deegaanada puntland oo ah shan gobol iyo degmo haddana ah sagaal gobol waa inay caddaysaa haddii kale waxa ay noqonaysaa puntland sidii asal ahaan lagu dhistay sawir ka bedelan in uu yimaado maanta haddii halkaan waxba laga qaban waayo s s b waxa weeye inay caddayso in shacabka mantiqadaasi ay taageersan yihiin lana shaqaynayaan maamulkooda puntland dhammaan shacabka kale ee reer puntlandna sidaa iyo si lamida inay heegan ugu yihiin uguna diyaar yihiin maamulka puntland laakiin maamulka iyo hoggaanka puntland waxaa laga rabaa in uu shacabkiisa sida ay heegankan ugu yihiin ay ula shaqeeyaan haddii kale waxay noqonaysaa shacabku inuu isagu gaar ahaan dib isugu tashado ayay noqonaysaa oo maamulka kan hoggaanka u ahay haddii danahooda uu ka shaqayn waayo waxa weeye dhaawac iyaga buu dhaawac ku yahay marka iyaga wax dhaawacaya shacabku uma baahna wuxuu u baahan yahay wax shaqeen casala u shaqeeya ayuu u baahan yahay oo difaaca kow amniga inuu dad difaaco gudo iyo dibadda wixii kaga soo duulaya shacabkuna ay kula shaqeeyaan cashuurtooda iyo ay waxyaabaha ay bixinayaanna ay uga horumariyaan madakadooda puntlandna inta loo dhisay waxay ahayd in lagaga nabad galo burburkii ka dhacay soomaaliya si ubadku uusan ugu barbaarin uguna kicin dawlad la-aan oo ay dawlad u shaqaysa ay helaan waxaanu qabnaa marka maamuladii hadda haba kala daraadeene ilaa hadda mawqif cad kama yeelan xuduudaha puntland haddii dawladda tani ay ficil si qaadan weydo shacabku wuu tashanaya gaar ahaan mandaqada s s b way tashanaysaa dhul iyo dad baa la isku darsaday dhul iyo dadkaa la isku darsaday xasano sidaad ka warqabto puntland waa boosaaso boosaasona waa la wada leeyahay waxay noqonaysaa boosaaso sidii hore ee ay ahaan jirtay in saddex xalig weeye xaligii dee reer s s b ay la baxaan ayna dhigtaan castan meesha la yidhaahdo ceel daahir hadday ceel daahir castan dhigtaan waxa weeye midnimadii dhaawacdaa gaaraya puntland waana khasab in ay dhigtaan waayo de masiirkoodii ayaaba hadda maamul kale u haweysanaya oo ciidamo keenaya sagaashan ilaa sagaashan iyo sideedii dalku markii uu burburay wax u burburay qabiilo intii ka horreysay meelaa lagu heshiiyey maamulku muusa haweysan jirin sagaashan iyo sideedii isir baa lagu dhistay maamulkan hadda qaylinaya ee leh somaliland dee muu oran jirin hadda waxa weeye marka waxaad moodaa ninkii yidhi dhintay oo la yidhi waa lascadaabaya o yidhi cadaaba geeri baa ay gatay maamulka kan ayaa dhibta keenay degaanka lagu soo hal lahaweysanaya haddii maamulkani tallaabo qaadi waayo geedka deegaanka degana way tasanayaan danahoodayna ka tasanayaan boosaasana saddex xalig bay haydo waa lagu kala bixi go-aankuna waxa weeye in ay dhigtaan ceel daahir kastan kuna maamusaan wadankoodii dhaqaalana halka ay kala soo ay ka helaan waxaana dhaawacmaysaa wixii muddada badan laga taxadirayay ee ahayd inuu dhaawac soo gaaro puntland waxaan leenahay marka maamulka hadda jooga ha dhaawacinina wadajirka puntland haddaanu nahay s s b waxaanu u taagan nahay midnimada xoreynta iyo horumarka iyo difaaca puntland